halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o ad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efamyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo barta internetka v o a somali com
ciid wanaagsan dhammaantiinba waa maalin jimcaah ama habeennimo jimcaah oo shan iyo labaatan ay tahay bisha sebteembar sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana si wada jira idaacadda fiidnimo idinla socodsiin doona maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobadan barnaamijka fiidnimo idinku hayna waxaa dhegaystayaal ka mida boqorka sacuudiga oo si degdega u amray in la baadho shilkii shalay ka dhacay xajka oo ay ku dhinteen in ka badan toddoba boqol oo xujeeya الإقليم والعالمي نؤكد حرصنا الدائم على لم الشمل العربي والإسلامي وعدم السلام waxaan kaloo idiin haynaa macad xaruntiisu ay tahay magaalada london oo sheegay in al-shabaab aysan wax luga ku lahayn dhoofinta foolka maroodiga barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan adeegsiga sugaanta soomaalida ee colaadaha iyo nolosha qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida dalka iiraan oo ah waddanka ay ka yimi- ka yimaadeen xujayada ugu badan ee ku dhimata shilkii isbuurashada xajka ee ay toddobada boqol iyo toban iyo toddobada qofi ku dhinteen meel ku dhow maka ayaa waxa ay dalbanayaan in sacuudigu baaritaan ay ku sameeyaan shilkaasi iyaga oo sheegay inay ka caawinayaan dadka u dhashay waddankaasi iiraan dhinaca kale inay ka soo daadgureeyaan kuwoodii ka badbaaday shilkaasi dibadbaxyo waaweyn ayaa maanta waxa ay ka dhaceen oo jimcaha guud ahaanba iiraan iyadoo dadka dibadbaxayana ay ka dalbanayaan dalka sacuudiga inay meel u yeesho masiibadii dadka badana ee ku le-deen khamiistii waxaana intaasi ay ku daraysaa warku in tirada dhimashadu ay wakhtigan ka korortay intii markii hore shalay subax la saadaaliyey wadaadka ugu weyn madhabta katholiga ee diinta masiixiga bob francis ayaa ku booriyey madaxda dunida ee isugu tagtay shirka guud ee golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada new york inay xurmeeyaan xuquuqda bani'aadamka uu leeyahay inay ku noolaadaan deegaano fayow bob francis ayaa khudbadiisii kusoo dhoweeyey heshiiskii nukliyeerka ee iiraan iyo quwadaha dunidu ay gaadheen kaasi oo ku tilmaamay niyad wanaag siyaasadeed waxa uu sidoo kale ugu baaqay hay-adaha maaliyadda ee dunida inaysan ku dhibaataynin dadka adhaadee dalalka saboolka ee dunida in mushkiladaha dhaqaale ee ay la kulmayaan hanaan deensiina oo wax cadaadisa oo ku jirin taasoo uu sheegay inay uun sii xumayn doonto xaaladda saboolnimo ee dunida bob francis ayaa sidoo kale ugu baaqay dunida in la xurmeeyo qaxootiga ka soo cararaya goobaha ay colaaduhu ka jiraan wadaadkan oo siddeed iyo toddobaatan jira ayaa khudbadiisii qaramada midoobay kadib maanta lagu wadaa inuu booqdo xaaladda aanada taalada xusuusta weeraradii koob iyo tobankii sebteembar sanadkii laba kun iyo koodii halkaasi oo ah halkii ay beri ka taagnaan jireen xaruntii ay ka taagnaan jirtay xaruntii ganacsiga adduunka ee labada daarood ka koobnayd
dowladda maraykanka ayaa jimcahan maanta ah magaaladan washington waxa ay ku soo dhoweysay madaxweynaha shiinaha shi bin iyadoo loo riday koob iyo labaatan maf- madfac ka hor inta aanan wadahadal la gelin madaxweynaha dalka maraykanka waxaa la filayaa in labada mas-uul waa xi jinbing iyo weliba barag obama ay ka wada hadli doonaan arrimo ad adag oo ay ka mid tahay arinta arrinta u dhici karta xogta sirta ee dhinaca internetka waxaa sidoo kale ay ka wada hadli doonaan hanaanka dhaqaale ee shiinaha iyo siyaasadda uu dalkaasi ka qaato muranka xeebaha badda ee dhinaca koonfurta shiinaha madaxweyne shiina ayaa waxaa dhinaca kale isagoo dhoolla cadeynaya uu sheegay in xiriirka shiinaha iyo maraykanka uu haatan joogo bilow cusub
fiid wanaagsan ciid wanaagsan dhegeystayaal meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan boqorka sacuudiga boqor salmaan ayaa mas-uuliyiinta dowladda sacuudiga ku amray in si degdega oo in si degdega dembi baadhis loogu sameeyo dhimashadii in ka badan toddoba boqol iyo toddobiyo toban qof oo ku dhintay xajka shalay kadib markii isbuurasho ay halkaasi ka dhacday dowladda sacuudiga ayaa cadaadis badan ugaga imanaya caalamka waxaana waddamo dhowra ay sheegeen in tirada ilaa iminka ay xaqiijiyeen ee uga dhimatay musiibadii shalay ay sii kordhayso xuseen barre aadan ayaa wararkii ugu dambeeyey inoo haya
boqorka sacuudiga boqor salmaan bin cabdilcasiis ayaa dhacdadii shalay ku tilmaamay mid musiibo ah boqorka ayaa sidaasi ka sheegay kulanka sannadlaha ah ee uu la yeesho madaxda dalalka islaamka ee xajka ka soo qayb galay iyo mas-uuliyiinta horkacaya xujaajta ka yimid dunida islaamka boqor salmaan ayaa khudbad kooban oo halkaasi uu ka jeediyey waxa uu ku sheegay in boqortooyada sacuudiga uu xil gaari ka saaran yahay inay u adeegaan dadka dhulka barakaysan u soo xajiyey waxaa kale oo boqorku ka digey waxa uu ugu yeedhay gacmaha qarsoon ee khalkhalka iyo tafaraaruqa ku ridaya ummadda muslimka ah اننا من موقع مسؤوليتنا العربيه والاسلاميه وانطلاقا من دور المناخ السعوديه الاقليمي والعالمي نؤكد حرصنا الدائم على لم الشمل العربي والإسلامي وعدم السماح لأيدينا الخفية أن تعبد mansabka aannu taagannahay muslin ahaan iyo carab ahaan iyo weliba doorka boqortooyada sacuudigu ay ku leedahay dunida islaamka ayaa muujinaya rabitaankayaga joogtada ah iyo dadaalka aannu ku ilaalinayno wadajirka islaamka iyo ka hortagga gacmaha qarsoon ee dhibaatada la maagan dhulkayaga wasiirka caafimaadka ee sacuudiga khaalid al faalix ayaa isaguna sheegay in si deg dega loo soo bandhigayo tirada kama dambaysta ah ee dhimashada waxaana uu dha- tirada dhaawaca ku sheegay siddeed boqol iyo saddex iyo lixdan qof sacuudiga ayaa waxaa haysta cadaadis iyada oo jawaabo laga sugayo dhacdadan iyo faahfaahinteeda waxaana ka mid ah dalalka arrintaasi ka hadlay dowladda iiraan oo ka mid ah dalalka ay dadka badan uga dhinteen dhacdadani islamarkaana xurguf siyaasadeed ay ka dhexayso iyaga iyo boqortooyada sacuudiga iiraan ayaa sheegtay in boqol iyo koob iyo soddon xaaji ay uga dhinteen shilkii shalay siyaasiyiinta iiraan ayaa iyaguna ku eedeeyey dowladda sacuudiga in ay maamuli kari weyday howlaha xajka hogaamiyaha ruuxiga ee kacdoonka islaamiga ee iiraan aayatullah cali khamna'i ayaa ku eedeeyey sacuudiga in ay si xun u maamuleen arrintan tirada dadka soomaalida ah ee dhimatay ayaa ilaa iminka lagu sheegay toddoba xaaji waxaana isa soo taraya dalalka caalamka ee soo bandhigaya tirada dadka uga dhintay shilkan telefishanka laga leeyahay sacuudiga ee al carabiya ayaa xusay in dowladda masar iyo indiya ay uga dhinteen afar iyo toban xaaji baakistaan ayaa la sheegay in ay toddoba uga dhinteen aljeeriya iyo indonesiya ayaa min saddex qof ay uga dhinteen dowladda morocco ayaa sheegtay iyaduna in siddeed iyo toddobaatan qof ay uga dhinteen turkigu waxa uu sheegay in ay raadinayaan siddeed iyo toban xaaji oo aan la haynin halka dowladda hollandna ay sheegtay in hal qof uu uga dhintay
aad iyo aad u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo diyaariyay warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dadka ku dhintay xajka boqortooyada sacuudiga boqorka salmaanna oo arrintaasi ka hadlay halkaad ka dhegaysanaysanna waa v o a washington
mar kale ciid wanaagsan oo jimco wanaagsan habeen wanaagsanna macadka cilmi baarista royal united service ee london ayaa waxa uu sheegay in caddeemo badan aan loo haynin in kooxda al-shabaab ay ku lug leeyihiin dhoofinta foolka maroodiga macadka ruusi ayaa waxa uu beeniyey in dakhliga soo gala al-shabaab uu boqolkiiba afartan ka yimaado ganacsiga foolka maroodiga sida warbixintan cusub ee daaha ka rogtay wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli ayaa arrintaasi waxa uu ka warastay kathy helin oo ah haweeneyda samaysay cilmi baarista ee ka tirsan macadka ruusi warbixintan ayuuna nooga soo diray london eedeymaha oo horey loogu jeediyey ururka al-shabaab ee xiriirka la leh alqaacida ayaa sheegayey in kaalin muhiima ay ka qaataan dhoofinta sharci darrada ah ee foolka ee bariga afrika oo ay horey u sheegeen wariyayaasha qaarkood iyo mas-uuliyiin dowladeed macadka cilmi baarista ee rusi ayaa eedaymahani ku tilmaamay sheeko si xooggan loo marin habaabiyey iyadoo ujeeddada laga leeyahayna ay tahay in kooxaha abaabulan ee ka ganacsada foolka maroodiga laga weeciyo dembiyadaasi ay sida tooska ugu lug leeyihiin sida ay sheegtay haweeneyda samaysay cilmi baaristan kathy henlan oo ka tirsan macadka rusi kathy henlan oo u warantay laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaan weydiiyey muddada ay wadeen cilmi baaristan waxa ay tiri cilmi baaristan waxaa la samaynayey ilaa sannadkii hore waxaa qayb ka ah in aannu tagnay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaa kaloo aannu waraysiyo ku qaadnay magaalada nairobi ujeeddada ugu weyn ayaa ahayd in aannu baaritaan dhaba ku samayno xiriirka u dhexeeya al-shabaab iyo kooxaha ka ganacsada dhoofinta sharci darrada ah ee foolka maroodiga waxaannu ogaanay in xiriirka xooggan ee u dhexeeya al-shabaab iyo kooxaha dembiilayaasha ah ee dhoofiya foolka maroodiga uu yahay mid si weyn loo mala awaalay waxaa jira warbixinno sheegaya in hal tan ilaa saddex tan oo foolka maroodiga ah in la geeyo soomaaliya bil kasta taas oo u dhiganta faa'iide ah laba boqoloo kun ilaa saddex boqoloo kun oo dollarka maraykanka ah in bil kasta ay helaan kooxda al-shabaab waxa aannu ogaanay ayaa ah in eedeymahaasi ay yihiin kuwo la buunbuuniyey waxaa kaloo ay tiri
Al-Shabaab is benefiting from the ivory trade, it would be on a very small scale and opportunistic way.
haddii al-shabaab ay ka faa'iidayaan dhoofinta foolka maroodiga waxa ay noqonaysaa in ay helaan oo keliya faa'iide aad u yar waana arrin ay fursad ahaan uga faa'iidaysan karaan waxaa jira ilo kale oo ay leeyihiin oo dhaqaale ahaan ay helaan waana kuwaasi ilaha muhiimka ah oo waxaa ka mid ah ka ganacsiga dhoofinta dhuxusha ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
ciid wanaagsan markale dhegeystayaal haatanna waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee habeen walboo jimco ah amaba toddobaadkii maanto kale aad naga sugi jirteen barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay adeegsiga sugaanta soomaalida ee colaadaha iyo nolosha haaruun macruuf ayaa inoo haya
ummadoo kale maana isku meel la u jeedda haddii xaajo muhiima muftaxeeda la waayo macluumaadka adduunka iyo meersadaa la dayaa meel fog baa la dhugtaa ruuxna ruux kama maarmo mar haddii laysmaagana mar baa layscafiyaa ma dhammaata colaadoo maqashaada dhex taaliya ma ilowdu dan maahan qalbi meel ku adkaysto madaqayrka horseediyo maslaxooyinka diidana ma rastow salfada ah dagaal maatada wiiqana makaanku dumiyaa dal masiiba ku raagtana muskaa loogu jiraa codkaasi aad maqlaysaan waa abwaan sugaal cabdulle cumar oo tirinayay gebigiisa cusub ee ugu magac daray war miyaydnaan arkayn oo soo tabinaya sida uga murugooday abwaanku colaadda daba dheeraatay ee soomaaliya ka taagnayd ku dhowaad shan iyo labaatanka sano war miyaydnaan arkayn murugmaanrugsheeye waxaan ka macaashnay war miyaydnaan arkayn mudnaantii dhaqankeenna iyo halka maanta aan joogno war miyaydnaan arkayn ismaandhaafka khilaafka haddii aan laga maagan meesha ayna dhigayso war miyaydnaan arkayn mashaqada dalka taalla war miyaydnaan arkayn masiibooyinka muuqda adeegsiga suugaanta ee colaadaha iyo nabaddu ma aha wax ku cusub soomaalida xaqiiqdeena waxaaba qaybta ugu weyn ay ku lahayd sooyaalka nololeed ee mujtamaca soomaalida oo ay suugaantuna meel fog kaga jirtay dirirta iyo xallinta khilaafaadka haddaba goormo ayay bilaabantay sideedaba in soomaalidu ay ka gabaydo nolosha axmed faarax cali idaaja waa qoraas suugaaneed waxaana uu barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha u diyaariyaa idaacadda voice of america maadaama aynaan wax qori jirin oo dad wax qoro aynaan ahayn goor uu bilowday ama gabayadii ugu horreeyey oo soo baxay haddii alla kuu roonyaha soomaalida dhexdeeda lama sheegi karo oo wax bilowday markaa ma masafooyin baa ka horrayn jiray waxaa la yidhahdaa raago ogaas baa ugu horreeyo haddii alla kuu roon yahay waxaan codka codka la yidhaahdo ama sargoynta miisaan miisaanka haddii alla kuu roon yahay isku sargo-an ee maansadu ay leedahay ninkaasaa sameeyo ugu horreeyey ayaa la yidhahdaa hooyaalaya hooyaalaya isagaa ku sargooyey maansada soomaalida ayaa la yidhaahdaa laakiin wax la huba ma aha marka soomaalida suugaanteeda waxay kusoo ururtay inta badan sheeka xariiro iyo maansada oo gabaygu ugu weyn yahay aynu usoo dhaadhacna markii suugaantu ay qayb ka noqotay in laysku guubaabiyo ama in lagu kiciyo colaad ama in nabad lagu dhaliyo halkay ka bilaabantay waxay ka bilaabatay halganka nolosha halganka noloshu wuxuu keenayaa waxa weeye qof walba inuu ciidan urursado ciidanka aada ururinayso marka waxaad ku gubaabinaysaa yacni afna waa lagu gubaabin karaa caadi ah inta ciidanka lasoo ururiyo laakiin waxaa ka sii fiicnaa oo ka sii waxtar badnaa oo ka saamays badnaa waa weeye marka colka inta la duulinayo uu haddii alla kuu roonay gabay lagu duuliyo ama nin gabya ay uu raaco maalan waxaa kasoo qaada salaan carabey oo kale allah u naxariiste kun iyo sagaal boqol iyo soddon soddonadii ama afartanadii bilowgoodii niman buu gubaabinayay arrintuna waxay ku saabsanayd qof dumar ah oo nin cadan jooga oo salaan ay isu dhowaayeen ilmaadeer ahaayeen laga fasakhay inta lacag iyo wax la bixiyey marka ayaa saraan wuxuu gugaabiyey madaxweynihiisa gugaabinayay yani gabaygu waa dheer yahay laakiin halqabsigii ama halkudhegiisii wuxuu ahaa haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaa ee dhaqashiya mar bay kaa yihiin dheragu xaaraane dadigaansha waa ceeb inaad dhimagsataa meele dhadhan ma laha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaaye nin dharbaaxa quuree dugsaday dhaqayadeed maaliye dhashaabay sugtaa xaajadaad dhowrata abide qorayaasha iyo aqoon-yahanadu waxay isku raacsan yihiin in gabayga uusan ahayn kan ugu faca weyn suugaanta soomaalida balse haddana waxa uu noqday kan ugu caansan marka ay noqoto colaadda iyo nabadda sida uu sheegayo mustafa sheekh cilmi oo ka mid ah abwaanada sida weyn looga yaqaano soomaaliya gabaygu wakhtigiisu ma dhoweyn ma dhoweyn dhowr boqol oo sano wuu gaarayaa dhaantada waxa alle igu yidhi xaaji baalbaal ugu yidhi waxaa laga soo bilaabay waxuu ah saylac hir waa la ohan jiray sibaa loo tuma jiray way soo gudubto soomaali galbeed bay ay soo gatay iyo dhulkaasi soo gashay waa la kordhiyey habkana loosii tumay waxbaa lagu dare hadda sidaad waxuu ahaa hadda muxuu ahay markaad aad eegtid hadda dhaantada jigjadiya markaad eegtid siday ahaan jirtay siyaan ahayn oo oo fantastic ayaa lagu daray marka mar walba waxbaa ku darsamaya marka gabayguna waa sidoo kaleeto oo gabaygu sidoo kaleeto weeyaan luuqadiisu goortay ahayd marka wakti codkiisu goortuu bilowda in lagu luuqeeyo oyaalaay dhowr baa loo qaadaa marka taa nafsadeeda waxay lama tahay gabayga naftiisa sababo kala duwan ayaa kicin jiray dagaalada iyo aafada colaadaha abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waxa uu ka mid yahay gabyaaga ilaahay hibada u siiya curinta suugaanta isagoo u warramaya ismaaciil xuseen farjar oo ka tirsan v o e da ayuu sharaxay sida dhibta yar ee colaaduhu ay u hori jireen wakhtigaa badi waxaa ugu badnaa ama in ceel laysku dilo oo biyayarooda ama in barwaaqo timaado oo xadka laga baxoo layhahdo ciir baa la dayn weydee gaajayna daba carar ilaa xadkaasaa la socon jiray dabeedna oo waa muddo dheer baa nabadijidi jirto waxaa loo baahan jiray in dee gacanta la fidiyo oo hayaa maaragtay yaa loo baahan jira oo dee waa bani aadamka waa taas waa ta bani aadamka iska daciifka ah iska daciifka ma xamilo sina ma xamilo labada labada midna ma xamilo marka waa layskula daaran jirayoo dagaallo waaweyn oo lagu rogmaday baa dhacdo dabadeedna marka ugu dambaysa marka dee la naafoobo ayaa loo baahan jiray nabadda laakiin moostile waxayd ceel marka ta u tusaalaha weyne waa tii qabaalka ee qabaalku kabis lahay oo ka tegis lahaae halbaa ceel baa laga cabay ninba qabaal baa markaa wax lagu waraabin jiray qoriyaho geed laga qoray haddii dhirta waaweynee libiga ah iyo dabeetana qabaalkii biya ku shibtay oo geeliisii tuba yahay ayaa qaalin meel kale u socotaa dar kale dar kale u socotaa ay jidho dhinac bay ka yar jebisay ninkii wuxuu tegey ninkii hasha lahaad wuxuu yidhi hashaadii balkaale qabaalkaygii dee way jebisay daan bay jebisay uu keeno markaas makanaha daanyar bay jabisay ka soo qaad isaga oo gunta ka dhacay intuu bahal berigaa la gashay qoysoo waran oo qaash la odhan jiray oo sitaa ayuu ku dhuftay qabaalkeedu ka soo qaad isagoo gunta ka dhacay markii dambe waata keenaysa war qabaalku kabis lahaaye oo ka tegis lahaaye waa laysku rogmaday markii la dhibso markii la rogmaday hadigo marka la rogmado ayaa waxaa iman jirtay calaacal marka dabeed marka la xanuunsado ayaa laga heshin jiray suugaanta siiba gabayadu waxay ahaayeen kuwo mar walba joogto ah door toos ahna ku leh colaadda iyo nabadda ee soomaalidii hore sida uu sharaxayo yuusuf cusmaan cabdulle yuusuf shaacir oo isna ka mid ah gabyaaga sida weyn looga yaqaano dhulalka soomaalida waxa uu magaalada hargeysa ugu warramay wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac sababaha colaadda kicin jiray waxaa ka mid ahaa geela oo la kala qaado waxaa jirta qisas ka cajiibahoo nin hal wata ka luumaybaa geel la soo hoyday subaxii markuu isyidhi hashii uu yidhi waa geli hashii soo saara baa la yidhi hal tiray ka dhinnaydoo gelu sagaal iyo sagaashan buu ahaayoo hashaasaa ka dhinnaydoo way ku buuxdaaye kuu saari maynee iska orod dabeetana meeshii dagaal baa ka dhacay ninkii laanjeer loodhan jiray waa kii ka gabyayee lahaa isagoo geel la kala qaaday oo laysku soo gaadhay ka hadlaya dhugta liifadda iyo saanadday dhoor ku murugtaayee dhafandhaafka sulubkay cabaar kale dhex joogtaayee hadba dheega labadii colbay mid u dhowaysaayee kolba qoladii yaree dhiiratay dhinaca saarta geelu wuxuu ahaa waxyaabaha inta badan colaadda kiciya dumarkaa ka mid ahaa gabadh ayaa laba beelood isu geyn jirtay oo aawadeed laysu dili jiray ama la faraxumeeyey ama nin u doonanayadoo nin kale kala baxay ayaa sababaha dagaalka kicin jiray ka mid ahaa waxaa tusaale inoogu filan gabadhii la baxday tafadhiig ee labada beelood ay aawadeed isu laayeen ninka laodhan jiray cali duulanay u doonanayd dabeedna faarax afxakame ayaa jidka iyadoo la marinayo ay u soo gashay adigu aclaaya kulli xaal gabadhii waa laysku soo duulay labadii ninee isku hayay midna macalfan qabiil labadii qabiile kalena dagaal xoogla ka dhexdhacay waa tii ningabyayeel ahaa tafadhiig midii loo baxshay boqol ku ruux weyday armugabaygu baabkaa noqdaa dunida baaweyn xilliyada ay dagaaladu dhacaan waxaa jiri jiray xeerar ay tahay in la dhowro haddii la jebiyana laga gebyi jiray sida uu mar kale sharaxayo yuusuf shaacir nin quraa iyadoo la fadhiyo shirka ka kacayo gabay tirinaya markaase arrintiiba dhulka la dhigaya marka laba beelood baa jiray oo isdilay oo dabeetana qolo laga bursaday dabeetana qoladii laga bursaday ragna waa laga laayay ninna waa laga qabta qoladii kale oo dagaalkii isu diyaarinaysa yay arkeen ninkii oo soo socda oo xoolana soo wata weliba ninkii la qabtay ninkii baa yimi wuu warramay wuxuu ihi gabadhna waa laysiiyey reerkna waa iga dambeeya wuu soo socdaa intiina waa la xanaanaynayey waa kaa ninkii inanka dhalay inanka fadal baa loodhan jiray oo colka abaabulayay ayaa wuxuu ihi ma fadal baan ka abaalgudaa mise raggii dhintay baan u aaraa yacni wanaagga loo sameeyey inankaygii yan abaalkiisa guda colaadda halkii bay isku taagtay dabeetana reerkii kalena wanaag buu reerkii ula tegey hablaa la isdhaafsaday waa la wada degay waa la xididay si sharaf leh arrintii u dhammaatay way jiitami jirtay marmar colaaddu oo laba reer colaadood waa jiitami jirtay way dhacdaa laakiin haddana waa laga heshiin jiray waxay ku ducaysan jireen dadkii hore shan xaale ilaahay waa kaa magan galla colaad aan laga heshiin cudur aan laga bogsan caydh aan laga dhaqan cilmi aan manfac lahayn iyo cadho aan laga soo noqon shantaa xaale ilaah waa kaa magan galla bay odhan jiray marka laga imaado suugaanta adigu aad curiso amaba aad hal abuurka hal abuurnimada iyo curiskaadu aad samayso dabcan waxaad iyadana aada u ururisaa oo inta badan aad ku xeel dheertahay suugaanta kale ee soomaalidu ay tiriyeen haddii aad soo koobno maxaad ka tilmaami karaysa soomaalidu suugaan ahaan maxay nabadda kaga tidhi ama ay kaga hadashay si colaadda maxay ka tidhi laba qodob baan tilmaami lahaa oo midna colaadda kiciyey midna dejiyey sugaantu laba beelood oo nin iska dilay oo weliba ninkii caanka ahaa ee loodhan jiray mataan ciideed oo nin la yaqaanay ahaa mag wanaagsan laga bixiyey oo laga heshiiyey ninbaa cada ka gebiyey garduur nimanka tegayuu farriin gaaban iga geeya nimanbaa mataan gowracaangeed xadhaadh bixinne gayi lagu nastaa buu ahaa geeday jabiyeene ma gaadina gadiid maalilaa loo guddoonsadaye garhka ciidda waxaa loogu daray tala ay gooyeene gublayaye muxuu xuseen xagargool u qalan waaye gelin laguma dhaame muxuu gaasu bixin waaye cadanbu ka soo daray gabayga gabayga baa baahay waa garduur meeshuu u diraya kala foga dabadeetana dee gabaygii markuu baahay baa qoladii ninka laga dilay gabaygii taabta iyadoo shirkii la fadhiyo oo ninkii mataan wax laga saarayana fadhiyo ayaa mataan walaalkii warankii kaalka ahaa ninkii ku shalwiye kii ina dubaan nagu kashifay kooskii cadan weyn hadalkiina soo wada karyo kuna yidhi yaalay buu halkiiba colaadii dacayda kala baxday waxaan ka wadaa in sugaantu ay labada dhinacba leedahay ninkii aanu xusnay markii hore salaan carabi laba reeroo isdilaya oo la dhex galay oo culimmada iyo codkarba dhex galeen oo loo kala taag waayey oo xataa la sheegay in kitaabkii ay ka laadeen shiikhii kitaabka ku wacdiyayey ayuu yidhi shiikh afkaa aad kula hadlaysee aayaadka iyo xadiista iyo diinta ah garan maayaane afa yaqaaniin ma kula hadla haabuudha kula hadal haddaad maanta kala dareeriso xasanaad weyn baad ka helaysaa geeraar buu bilaabay geeraarka caanka noqday wartalow colka jooja ayuu tiriyey nin caloolo cad joogay oo maygaag ciidan war qaatay oo colkii beeye ogaa waa cibaaro qabaayo balaayo curufkeeda iyo cidhibteeda dambeeta iyo cunsurteeda yaqaano caqiibuu taliya kala cawdibilaysto wartalow colka jooja nin habeenna casheey inuu caafiyaddiisa cabbaar meel la fadhiisto cindigaanay gelayno ceryaanaan hadh lahayn iyo ciirunba isugu toosto oo waa calaamad iblays carabkan ku hadlaayana nin caleentii caddaati iyo calli reerela yaalloo iscufaayo golaayo cararaaya hadhow iyo caamadaan garanayn kala cawdibilaysto oo wartalow colka jooja intiibaa cantarteenoo ciridii gubankii iyo ciridii gubankii cashigu reerka ku laayiyo meydkiina camiraaye candhadheerta dhurwaa iyo ciidda haadu ku jirdi iyo cuqdadkii ka baxdeenoo cosabkii balambaal iyo caleentii karamaan iyo dhulka meesha curboon iyo cayn baa soo gurhsateenoo cambartii geela dhalaysa iyo adhaa ceegan guryaha caanii baydan cudhaaya carfigaa nabadaa leh kala cawdibilaysta wartalwaxaa la sheegaa siduu u waday geeraarkii inay kala dareereenoo meeshii gawaa noqotay cid dambena isuguma imanina sidii unbaa lagu kala dareera oo colaadii isku taagtay sugaanyahanadu waxay aaminsan yihiin in dagaalkii daraawiishtu la gashay gumaystihii britain ay ahayd qadiyaddii ugu horraysay ee soomaalidu ay isugu wada timaaddo intooda badanna ay ku wada dagaal galaan gabayaduna qayb weyn ayay ka ahaayeen dagaalkii daraawiishta axmed faarax cali idaajaa ayaa ka mid ah qorayaasha sida weyn u darsay taariikhdii daraawiishta ina cabdilaxasan haddaan marka yani eyarkaaga sheego waxa weeye asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa shabeellada sare laakiin meesha uu ku dhashay waa nugaal aabihiina waa ku dhashay runtii caadi yani nin caadi ah kama suuro gasho had ya jeerna waan sheegaa isaga oo wadanku uu qabiil qabiil iyo adjaalku soomaalidu ay beelbeel tahay inuu inta nugaal taga ninka halkaa ku dhasho ciddoodu ka soo jeedaa uu abaabul caynkaas iyo dagaal caynkaas ingiriis iyo talyaani iyo xabashi la galo labaatan sanana uu wado yani waxaa waxyaalaha ay ugu suuro gashay hogaaminta caynkaas oo dherarka badani waxaan qabaa inay tahay maansada iyo gubaabada uu ku tirin jiray wax iiga sheeg suugaantii ugu dagaalami jiray sugaantu waxa weeye marna ciidan buu duulinayaa marna wuxuu daafacayaa qadiyadda daraawiishta lafteeda ayuu daafacayaa oo uu leeyahay yani waxa weeye yani qadiyad fiican inay u dagaalamayaan oo u dhimanayaan taasi waxay keeni jirtay marka dadka ka soo horjeeda inuu wax ka sheego si loo naco iyaga matalan waxaan kuu soo qabanahayaa waxaa jira culimo badan oo soomaali ah oo qabi jirtay in cabdilla xasan isagu wuxuu qabay inaan mataqaanaa gumaysiga lala noolaan karin oo hadduu badbado jooga ay tahay in laga baxo ama lala diriro wadaado kale waxay qabeen oo haastan qaadiriyada ahi in haddaan ninkan cadaanka ah oo shisheeya hadduusan wax kugu dhibayn adiga oo aad faa'iido ku qabto in lala in lala degaa yani inaysan xaaraan ahayn culimadiibuu marka la hadlahaya waxa weeye sidaa qabtay midaan oo kale maase waxaa jirta masafo aad u dheero waxaa jirta la yidhahda doodaley oo doodna waxaan uleeyahay ah waxaan kaaga sheegayaa intii uu wadaadada ku yidhi waxaa ka mid a wuxuu yidhi doodna waxaan uleeyahay culimada dafaarka ah war aan idinma dooxine idinka igu diimaye dalkaad iibiseen baa dacafta igu kiciyaye shan haroo idiin daran dadnigiin ka fiirsada mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydin qabateen dadka aydun raacdeen isna weydin digagubi dilaalkii la siiyana dunna kama helaysaan ninkii idin daraabana ajir iyo ducuu heli dibna deeqa ee bahay debinta saari maysaan diinimaan lahaynay dameer caynsan weeye war maxaa dufurayahu cadaawaha ugu daranteen wanka doosha weyn iyo madagadaad u xilateen qandiga ma iska duubtaan dawarsigu ma fiicne kadib haddaba dagaalkii daraawiishta qadiyaddii labaad ee soomaalidu isugu timaado sida weyn waxa uu ahaa halgankii leegada suugaantuna waxay mar kale qayb ka noqotay halgankii gobannimo doonka waa kan axmed faarax cali idaajaa oo sharaxaya gabayadii iyo suugaantii laga tiriyey dhaqdhaqaaqii gobannimo doonka xaaji aadan axmed afqalooc kuna allaha u naxariistay la ohan jiray raggii wuxuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo toddobadii intuu haddii alla kuu roon yahay ka soo galay banaanka dibaduhu jiri jiray ayuu arkay dadkiio haddii argaabuu tegey oo hargeysuu tegey badbaduu tegey dadkiio wuxuu arkay gobonimadii haddii alla kuu roon yahay adduunka oo dhan usoo istaagay aan aan dan ka lahayn marka ayuu guwaabiyey dadka ugu guwaabada badan buu ahaa wuxuu yidhi inkastoo dabii maahira oo duha ah loo keeno dalla male duwaaq iyo wadnuhu nimay dilaaceene dulli baad ahaydeen tan iyo daahirkiin abide dafdaf iyo kulayl waxaan la imid dacastay laabtiiyo waxyi hadduu adiin soo dego oo la idin deeqsiiyo oo nebigu soo daahiro yaan idin daweeyeene adinkiiyo dinaduhuba horow damac xumaateen midna darajo kuma haysataan labada daarood ee raganimasha daleen lagama helo daar adoo gala ee haddaad doono leedahay naftaa diiq la geliyaaye waa mur iyo daybaaq waxaa dib ugu aydaaye mase haddaan waxaan doonayay iyo dowladnimo waayey dantay weeye inaan aamusaa eega dabadeeda dulligaa ku jira noloshu waa adinku deelqaafa buy inaad noolaataanba ma aha buy haddaa waxaan ogolaateen markaana waxaa ammaanka lagu hayaa xamar baa waxaa aada uga socday gobonnimo doonkii leegadu ay horkacaysay waa waa soddobaiyo afartankii xilligii dowladdii kacaanka ee militariga ahaydna suugaantu waxay qayb weyn ku lahayd awooddii iyo barnaamijyadii kicinta iyo fidinta ee ahdaafta kacaanka abwaanadii ugu horreeyey ee ka qayb galay suugaantii abaabulka waxaa ka mid ahaa abwaan sugaal cabdulle cumar anuu dhashada tumaya gaalxaye laga soo qoray kooxda eegan baa lagu soo diray toddobaatankii baa laysoo qoray eegan mataqaanaa kabacdi baan aasaasnay kooxda eegan baa kamid ahaa riwaayadaha mataqaana la dhigahayo kacaanka dadka u hanuuriyaasha qarankaa laloo dixiyey cabdi bashiid indhabuur allah u naxariistay ninkaas ayaa taliya noo ahaa tima jilic waa dhintay ibraahim baadil waa dhintay yacni raggaas hadda ma xasuusin karo mamaqlaysaa si fiican waa cuna malayga maalkeena weeye cuna malayga ayaa ugu horreeyey heesahan sameeyey toddobaatan iyo labadii wakti ololaha malayga lagu qaadayay goor dambena sugaal cabdulle waxa uu ka mid noqday suugaanyahanadii eersaday afkooda kadib markii uu soo saaray cajaladda la magac baxday leyla kadib waa layxalay godkaa laygu riday jarmal baa bahaday jarmal markaan kasoo laabtana godkaa laygu riday afar bilood iyo shan iyo toban cishaan godka ku jiri meel dhulka hoostiisaa ku jiri aniga iyo nimanka laba nin oo kale maxaa laydiin xiray waxa la waxa lagu xiray adigu cajaladaas iyo dadka adigu bakdigelinna waa jirtay marka maalin galabtiina waa lay qabtay godkaa laygu riday afar bilood iyo dhowr iyo toban cishaan ku jiri markii la soo deganayana waxaa layga saxeexay inaan ahay qalandubis laakiin la ii naxariistay mar dambese aan la ii naxariisanayn maalinti la qoraa la yidhi saxiix waxaas marka waxa weeye iska un baqdigelin bay ahayd waa waana baqay baqdiintiina waa waa arkay xilligii dagaalada sokeeyana suugaantu waxay mar kale ka mid noqotay aalado loo adeegsado hurinta colaadaha iyo weliba demintooda dagaalada aan damayn loolanka awoodda iyo dhiigga qubanaya waxaa mid ka mida gabayada ugu caansan ka tiriyey abwaan mustafa sheekh cilmi dadka siyaasada sheeganaya ma aha qabiil colow ma jiro nin waliba qabiilkiisa ayuu ul ka dhiganayaa saw midka wax ka doonayo oo ula dhaco kaasuna qabiilkiisa ul ka dhiganayaa labadii ulada laisla dhacaya bal intaa wax ka daran baa jiro inaga diimoon hadduu libaxdo ha dhiga doobiroo markuu darabta iyo kuraska iyo cunuda maaxdeeda dika urdubi ma ledu damalku yaal meel dusheeda ah intuu durgiyo oo cariyabo durku saantiran dakanadii galay ogyahay waa dabayshani ee warbaldaya nimankan midnimad ka dila doorashada raadin raggii laaya walaawo kuway dadkii ka laayeen doorasho kasoo doonaya inagu ayagana way dooranayaan si fiican marka s- sheekada ku yimid bal ii sheeg gabaygaas siduu kuugu dhashay waxau iigu dhashay de waa hogaamiye kooxaadyadii iyo waxaan muxuu ahay soomaalida iska wada horkoonya iyo abartunistayaasha iyo kuwa nin walba ninkii ugu daraayo oo ugu xumaayo eeg eeg waxay kuleeyihiin hebel haddaan doorno waxba waxba waxbaa laga heli maayo hebelaa wax dhici kare aan u dooranno soomaali halkaasay maraysaa mash- ma- maogta dow- dowlad fiican oo shacbi fiican ay ka timaadaaye ar ma garatay soomaali ciigii u dhawaaqay kocoshan wuxuu sheegay dhagahuga cufeeyey iftiyo isxanaajay carafkoodu tilmaamay ciishoodayuu iska ooyey awgabaanay fu keenay aciyuu ku agaashay cirfahaanay ka qaaday aaba weyda naftaydu arcoorigaanay ka meertay jirkii bay cadanyooday cisibaan la jeclaya cusur weye ka booday dibnahay gacalaashi ma caasiya ummaddan ciyaarkama ka rabta casharaari ujeedu ceshibayn kari maaye e inuu cuurka u baxo cubmaanta waan marin waayey itibaara tusaale carada waan kala qustay haddaan cbiri naftaydi yaana cariirin curuq yaanu ku beerin raafa wuxuu sheegay cuqlafaan u dambeeyin aynsan u ramleeyey cufantaa maskaxdooda iyo cashawdaa qalbigooda caaraa waxu ku dabasho wax gaari caraace akirayo ma shaqeeye cilmigaan uga saaro orayo kabi maskaxdeedu ku caymi ummadda waa ogtahay waa waaba ka quusta ba ogtahay macnaha ma garata aragtida mustafa sheekh cilmi mid la mid a waxaa qaba abwaan cusmaan ducaale oo ka mid ah suugaanyahanada da'da yar ee ka gebiyey dagaalada sokeeye waxaan in badan ka tiriyey waxa la isku haystaa ee ilaa hadda soomaalida ka gamada inuu yahay qabiil ama gobol ama maamul goboleed ha loo sameeyo ama dalaayo kale magac kale ha loogu yeedho waxa halkaa ina dhigay halkaa waxaa keen waxa weye nin soomaaliyeed oo magac qabiil ku qaraaranaya oo aan naf u haynin kuway cid u egeen maadirada yihiin iyo kuwa ugu dhow marka uu dan laya odhanaya anigu haddaan hebelahay nin aqoon-yahana baanahay haddaan maanta doono secretariga guud ee jamciyadda culamada dhexaysa la magacaabaya waxa la diidan yahay waa idinka kuwii cidu xigay buu dabku shugaya xabad buu gelinaya iyagu magaraabay ku yidhaahdaan ma laha war haddaad jamcadda culamada dhexaysa orad u doono kuwa iyaga masaakiinta iska haytaan dadka ay ceeshneen ninka soomaalida nin doorka u taqaana waa kuma halyeyga soomaalida waa kuma midkan u bixiyey qabooblaha dagaalwade midkan qaati laga joogsan oo wulaysatayo kaan samayn qaar khalqiga laaya qacda waa dilaacaba midkaan boqolqol soo goynin aadmiga midkaan qalanin aman qisaasaynin maatada midkaan qalin qalanjadaa xoogin qarashkii colaadaa midkaan bixinin qaadhaanka waabay qadhaadh iyo midkaan dacabta qooshaynin beentiyo qiyaamada midkaan qalin daraalaynin xaaraan midkii aan qandiga iyo qowlada buuxsan qabiilnimo midkaan sheegan ee qolo ku faanaynin qiimo kama leh qoonkaan iyo qaranka soomaaliya kaasaa qabuul naga hela uu dhabuq weynaay ninka halka aynu naalo ina dhigana waa ninka aynu ninka ninka remeedka u naqaana cismaan ducaale waxa uu mid ka mida gabayadiisa isku xidhayaa dhibaatada laga soo maray gobonnimada iyo sida dhibta yar ee loo burburiyey waagii dalka la joogo anigu nin weyno soddon jir ku dhow baan soomaaliya ka soo qaxay markaan halka idi manasoona sagaashan iyo sideedii ayaa communitiyada soomaalida halkan jooga waxay igu idhaaheen war calanka baynu u dabaaldegaynaayo oo kowdii julay iyo lix iyo labaatanki julay baa la joogay waxaa la samaynaya dabaaldega cismaanow dee wadiga lawaan gabdhay ama kasoo qayb gelaysa ani marka waxay la noqotay inaanay meel laga dabaaldego la joogina ay u baahan tahay xusuustii baroordiiqda calan loo dabaaldegaya ayaa waxaa ka mid ahaa dad ninkan wax ogeyn dembi looma xambaarshe damaanshaadka dhacayo calanka loo digriyaayo ee loo dabaaldegayaa isagoon dad lahayn oo dalluun dheer lagu tuuray oo durufaan ku ogaayo doodu wayga su-aale ma dib buu u dhashay daabicii bartankiisiyo xidigta dayaxaya daruuraa u ekayd duulkii ay metelaysay darmiqna iska dalaba dusha saartay dulligii isticmaarkiiyo daanyadii kaga raystay ma u dabaaldegayaan oo difaac loogu jiraan dagaalkii halgankii daljirkii ku naf waayey wixii geesinin doora ku casheeyey dugaagu dayarkii la gumaaday hooyadii lagu dooxay hablihii dahabkoodii iyo duruucdooda xaraashay isku soo wada duba wixii dhiig lagu daasay ma dareensan yihiin xasaasiyadda weli ka taagan colaadda qabaa'ilada awgeed hoos u sii geli mayno suugaanta la adeegsaday dhammaanteed waxaanse eegaynaa sida ay gabayadu raad ugu yeesheen colaadda casrigaa abwaan yuusuf cusmaan cabdulle yuusuf shaacir waxa uu ka mid ahaa suugaanyahanadii ka qayb qaatay qaboojinta colaadaha sokeeye ee ka dhacay somalilan horraantii sagaashameeyada isagoo u warramaya cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu ka sheekeeyey sida ay suugaanta ugu adeegsadeen deminta colaadaha colaaddu labay ahaydoo midna waxay ahayd mid colaad weyna oo khasaaro badan geysatay oo rag badani dhintay oo rag badani dhaawacmay oo muddo socotay taa marka laysaga imanayo waa ta la odhan jiray wixii xaggaanadaad ha qaado wixii xaggaana dabayl ha qaado yacnii haddii lagu noqdo xisaabtan nabaddu xidhmi mayso nin waliba waxbuu soo hibanaya marka waataan ku leeyahay marmar baa waxaa dhici jirta in la yidhaahdo waxay muuqdaan isu celin faras caan oo nin leeyahay qorigii hebel oo nin sito de hadday magaala waxaa tahay daartii hebel wixii muuqda ha la isu celiyo laakiin wixii khasaaraha kale dhacay ha inagu soo fadhina baa la odhan jiray ka dhammaan mayna haddana soo fadhine anigu waxaan ahaa ka mid ahaa dadkii ergooyinkii dagaalkii somalilan ka dhacay shan iyo sagaashankii ergooyinkii nabadaynta ayaan ka mid ahaa ilaa shan shir meelahaasaanu ka qayb qaatay weliba xagga gabayga yaan u qaabilsanaa waxaan kasii xusuustaa gabayadii aanu meesha ka tirinaynay aafooyinkii dhacay wixii uunka kala gaadhay wax dhaaxaa asaayaha gasheen kuna idlaateene umuldooxa waataa wax badan ehel ku weydeene sidii duul amxaaradu gasho eebe lagu laayay maydkii awaaraha la dhigay dumarkii ooyayay ayaamihii madoobaa ninkii aad u garanaya ama dhaax ogaalkeed qabaa ma aad yadoodeene ilowshiyaha kaga xuntihiin uumiyaa kale yacnii ummad taariikh qorle baanan ahayn waxaa kaloo ka mid ahaa hanjabaad sokeeyiya inuu gacalku hawl yeesho ama uu halbowlaha isjaro haabka kuma hayne heryadiisa awrkii cuna ahaa maqaad ma lehe hadhuubkii janjeersamay waxbaa laga hambeeyaae hilowgii tulimiya wanaag lagu heshiinayo oo lagu hirtaabaan jeclaa hogashadiisiiye habkii nolosha loo higsan jiray weli ma haysaane wuxuu horumarkii ku jiraa nabad la haybsha waa sugaantii aanu kaga qayb qaadananay nabadda marka anigu tii aan joogay saasay ahayd wixii hore maanaan soo fadhin waxaanu nidhi wixii hore ha laga kaco weji cusub iyo bog cusub aan bilowno waxaan garanayaa shirarkii aanu joognay xeerku wuxuu ahaa intaa aanu shirka u fadhino wixii dhacay way ka duwan yihin wixii hore iyagu waayo annagoo fadhinaa nin la dilay ninkaa magtiisi baa la yidhi qordayii dishay ha la keeno waayo wuxuu ka dambeeyey intii xeerkii nabadda iyo waawaantii ayuu ka dambeeyey saasay ahayd marka haddii colaadu colaad soo jiitata tahay bal imika ta soomaaliya haddii layaado ha la xisaabiyo labiyo labaatan sannadood wixii dhacay cid ka dabaalanaysa dee ma jirto waa in la yidhahdaa war waxaa hore ha laga kaco weji cusub ha la furo
sannadihii u dambeeyeyna dagaalka afka ah ee ka dhanka xagjirnimada iyo al-shabaab waxaa horseed ka ahaa fannaaniinta soomaalida saddexdii bishii disembar sannadkii labada kun iyo sagaalka qarax ismiidaamin ah ayaa lala beegsaday hoteelka shaama oo ay ka socotay xaflad ay ku qalin jabinayeen arday dhakhtarnimo baratay waxaana ku dhintay ku dhowaad soddon qof oo u badnaa ardaydii qalin jabinaysay macallimiintoodii iyo weliba xubno ka tirsan dowladda soomaaliya heesta laga tiriyey masiibadii ka dhacday hotel shaama waxaa la dhihi karaa waa tan xusuusta ugu badan ku yeelatay soomaalida sannadihii ugu dambeeyey heesta qayladhaan waxaa sameeyey abwaan cabdi shire jaamac
aniga oo shaqo ka imid ayaan guriga imid t v-ga ayaan saa u daawaday warkii baan ku jiray waxaan arkay masiibadii qaran wixii aan indhahaygu qabteen waxaan ku tilmaamo waa garan waaye markaan ilmadii ku dhamaystay ayaa combyuter iyo horiil oo daaraa ayaan isaga falfalaaday waxaa marka dhagayga ku dhacaayay ereya ay ka mid yihiin qaraxii lala beegsaday ardadii qalinjiba wariyaha oo intaa leh marka anoo aan garanayn waxaan qoraayo ayaan combyuterkii ku bilaabay qoritaankan oo aan leeyahay khalkhal lagu beer qaraxii lala beegsaday ardadii qalin jabinaysay khasaaraha na gaaray waa midaan illa loo hayno eeladhaan waa waray eeladhaan waa waray daawud dirir kaarajiye muxuu ahaa cumar xaashi kaarajiye qur-aan ruuggeena haddow wataa koorta laga gooyey dhakhaatiirtii wax qalin jabay qabarnamay dhaafay
qayladhaan waxay si weyn u taabatay dareenka dadka soomaalida toddobaadyo kadib markii ay soo baxday heestaasina ururka al-shabaab waxay mamnuuceen miyuusiga inkastoo haddana aan si toose loo dhihi karin xiriir ayaa ka dhexeeya heestaasi iyo mamnuucista miyuusiga ee al-shabaab dadka kale ee sida weyn suugaanta kula dagaalama ururka al-shabaab iyo ahdaaftooda waxaa ka mid ah afhayeenkii hore ee ururka ahlusunna wal-jamaaca maxamed xuseen awliyo awliyo waxa uu inta badan adeegsadaa suugaantiisa oo isugu jirta gabayo heeso iyo geeraar waxaana uu al-shabaab ku eedeeyaa inay ku tunteen mabaadi'da islaamka maqaadirtu nimankay wadee maydka gadanayay mawrahan dhulkaygii kuwii leeriye bixiyey madxigii rasuulka dirbaba naga mamnuuceen calayhi salaatu wasalaam marwo sharaf leh oday maahiroo gabay ku maansooda sheekh malcaamadii sii fadhiya diinta marinaya mashaarikhda iyo ay qabtaan madaxa goynaya dadka nool markii ay dilaan maydka qodanaya layaabka ugu weyn waxay tahay waddankan lagama qaxi jirin dadkii markay ay dileen aqoonyahankii ay dileen culimmadii waxay noolaa ayay midkii kalena soo qofteen oo ay soo qofteen al-shabaab waxaa lagu eedeeyaa in degaamada ay ka taliyaan aan lagu arkin calanka soomaaliya ayna dejiyaan meelaha uu saaran yahay maxamed xuseen awliye waxa uu ku qabsaday al-shabaab inay gef ka galeen calanka soomaaliya calankaa gaf weyn laga geliyo culimadiisiiyo ma cumriye ninkaa caasiya ciidda hooyadii cadcad baad u kala goosateen calankii weynaaye laaluushku waa cayn xun oo lagu cadaab galeeyo cisi malan duldhulkii lagu cunaa laguna cayrtawiye waa cadowga aaladu wasiya hubaan codu samaysanayne waa cayn gumaysuhu ku dhaco dahabka ceereyne waa waxaa caruurtee miir shabaab ciidanka u qoraye ay culimmadii laynayaan oday cirroolaaye waxaa caalim diingale hildii haada la cunsiiyey caalim iyo ugaas kuwa marshe ciidamada laayi calankeenna waa toy gubeen caadageysyadiiye waa cadow gumaysuhu wato ciidda iibsadaye shaydaan cilaamada wato dhilqabaa yimiye calankaa madow kuwa wataan ciidankiisaane hasheeya qadaad dhaafateen culadadii miye waa yood cirooban sharcigu celinin waa yaabe dalkeenna yaa cadaawaa qabsaday cunay dhallaankiiye xajil bay u daareen hees carab ku luuqayne haddaba xilligan adag ee soomaalidu ay ku jirto door ma u bannaan yahay suugaanta aqoon-yahanadu waxay aaminsan yihiin in sida aynu ka dareennay heestii qayladhaan iyo gabayga sugaal cabdulle uu xilligan yahay mid si weyn loo tabayo doorkii suugaanta iyo suugaanyahanada war maxaa maskaxdii miyirka inka qaaday war miyayna arkayn murugmaa rugsheeye waxa aan ka macaashnay war miyayna arkayn mudnaantii dhaqankeenna iyo halka maanta aan joogno war miyayna arkayn isbaandhaafka khilaafka haddii aan laga maagan meesha ayna dhigayso war miyayna arkayn mashaqada dalka taalla war miyayna arkayn masiibooyinka muuqda war miyayna arkayn mahadhooyinka beermay war miyayna arkayn dilka aan marna joogsan war miyayna arkayn inta ruux mudanaa iyo dar muhiima la laayay war miyayna arkayn malaayiinta qaxaysa war miyayna arkayn inta moolka budlooyintiiyo maayadaa ku dhammaatay war miyayna arkayn dadka meel kasta daadsan war miyayna arkayn macaluusha iyo cayrta war miyayna arkayn musanowga dhallaanka war miyayna arkayn qurbaha maatada joogta midda ay la kulmaan war miyayna arkayn dadka waaya maciinka magacii nina sheegta war miyayna arkayn dhalintiina maxbuusan war miyayna arkayn kuwa jeelka ku mayday war miyayna arkayn muwaadiinta dhammaatay war miyayna arkayn mahuraanada quustay war miyayna arkayn magaca sii dhimanaya war miyayna arkayn dadkeennoo kala maarmin sida loo kala meeray war miyayna arkayn midnimadii ummadeenno mahayooy ku dhammaato maanta taagan xaduudyo war miyayna arkayn mariidkii isticmaalkoo misna taagan agteenna inuu maamulo ciidoo meel cidlaa uu ka qaato marrabaan la gumaysana maanta aada ugu dhaarsan war maxaa maskaxdiiyo miyirka inka qaaday mixnad aan baxahayn iyo masiibooyin la yaab leh meel kastoo laga sheego allaahuma naajaynaa muslimiintu dhahaan anna xaaje maruurtiya midda haysa dadkeenna meel kastaan ka caddeeyo murtidaan ku tilmaamaya malaayiin xil u waashay ayagaa isu muuqdeenoo waxbay maqlayaan keligaa wax marooqsay ku mashquulsan yihiinoo kulligood madaxweyneya mudane aan dhacahinba mid kastaaba rabaayo maare loo heli maayo mar horea lagu daalo waa midday isku seebtaye anoon mawjada oogin waxna aan maldahaynin halka ay ka maroortay aan marqaato u yeele qof kastoo magac guud iyo matalaya dadkaas iyo mas-uul ciidda u dhaartaya kii muwaadin ahayow maanta maalin adduuniya badan weeye la joogo anna xaaje maroortiyo dan guudmeelka dhaceeda aan marqaato u yeelaye qof kastoo magac guudiyo matalaya dadkaas iyo mas-uul ciidda u dhaartiya kii muwaadin ahayow maantay maalin adduuniyo badan weeye la joogee wax markaa ku hor yaalla masna aad sahlanayso barri meel xuntagayiyo wax basaalaxa keenoo dadku ay mahdiyaanoo madmadow aan lahayn labadaa kala miiroo miisaanboo kala saarto midka qayr kala qaata haddii laismaqli waayana mudda waa barri toole mowdna waa mahuraane ilaahuna masaabaxoo noo macin weligeed
aad iyo aad buu mahadsan yahay haruun macruuf oo barnaamijkaasi xiisaha leh ee faaqidaadda toddobaadkeena la socodsiinayey halkaad ka dhegaysanaysanna waa v o a washington waxaa sannadihii ugu dambeeyey soo badanayay carruurta ku dhalanaysa xaalada caafimaad oo aanan dhammaystirnayn haddaba maxaa u sababa carruurtaasi ku dhalanaysa iintaasi waa mowduuca barnaamijyo taxanaha oonu ku eegayno carruurta ku dhalata caafimaad darrada oo la sheegay inay soomaaliya ku soo badanayaan waana qaybtii afraad ee u dambeysay waxay noo soo diyaarisay sahra cabdi axmed
waalidiin fara badan ayaa la nool walbahaarka ka haysta dhallaankooda la dhalanaya dhibta iinta ee heysata ee aysa garanayn misna meelay lmiciin la bidaan si ay ugu helaan daawo iyo tacaal la xidhiidha dhibaatada soo wajahday walaaca waalidiinta waa qodobka ugu dambeeya ee aynu ku eegayno qaybta afraad ee aynu ku soo xirayno taxanaha la xidhiidha carruurta ku dhalanaya iinta ee soomaaliya waalidiinta dhalay carruurtan ayaa ah qof walibaba iyo itaalkiisa sida uu u helo gargaar cunugiisa uu la beegsado maxamed macalin cali xuseen waa aabba ay ku xanuunsanayaan saddex carruura oo uu dhalay waxaa ilmahaasi burburaya lafaha jirkooda mana laha awoodda tiiray isku taagi karaan amaba ay ku fadhiisan karaan khadka telefoonka ee magaalada garowe oo ah halka ilmihiisa ay ku xanuunsanayaan ayaan weydiiyey nooca xanuun ee wakhtigan haya walaal laba ciyaala hadda ugu dara labada ciyaalkaasina waa noocaas hadda laf dhabarkaas dhabarka baa awoodda dhan ka maqan tahay marka ilmaha dhan ba saas isku jajabaya markii la fadhiisiyo ama la istaajiyo waxna ma cunaan waxna ma cabaan ilmaha waa meeqa marka ilmaha xanuunkaas uu la soo darsay laba ilmood buu isla soo darsay midna waxaa midna waa midna ilaahay waa ka caafiyay hadda waa si wuxuu ugu jiraa aan sida kale kuwa kale ahayn saddexda ahayn mid ilaahay waa iska caafiya waa iska socdaa laakiin cudurka waa ku jiraa marka maxaa keenay in lafaha ciyaalka ay buduuqsamaan oo ay burburaan walaalda ma naqaan kolley dhakhtar ma dhakhtarra maaragtay awoodaan ku geyna waan weyne dhakhaatiirtii gudaha joogtayna waxay idhahdeen banaanka wax laga qaban karaa anagu ma qaban karana ilmahan waxa ay dhashaan iyagoo caafimaad qaba waxaase cudurkaasi lagu arkaa inta umusha lagula jiro sida uu aabbahaasi inoo sheegay cayaalima qoorta saa u dhacaysa lugahaasaa dib isku noqonaya sidii mooladii camal oo kale mana hordayaan kulayl iyo qabo midna ma xamilayaan cabitaan ma qaadanayaan wax yaroo lagu dhadhibciyo afka aan laga dhadhic mooyaan awoodda dhana waxaa ka maqana irkaas awood baa ka wada maqan limaha maasna waa isku wada mid waan arkay waayah aad baad u mahadsan tahay waayah walaa calaamada loo hayo waxaa weeye jirka dhan istaagga awoodda dhan baa ka maqan baragsiga dhan baa ka maqanba marka dhaqdhaqaaq lagu arkana waa markii la dhigo dhulka la dhiga xabadka si ugu dhaqdhaqaaqaan wax kaloo ku dhaqdhaqaaqaan ma jiro kasakow carruurtaasi lafaha ay burburayaan waxaa iyaguna jira kuwa ugu badanee wakhtigan oo ah ilmaha la dhalanaya iyagoo madaxa uu biyo kaga jiro iyo kuwa kale oogada jirkooda ay dildilaacayaan dhiigguna uu ka shubmayo hooyooyinka wax looga qaban waayey magaalooyinkii ay joogeen ama deegaanada ay ku noolaayeen xaaladaha caafimaad darre soo wajahay carruurtooda waxa ay qaarkood gaareen isbitaalka edna ee magaalada hargeysa halkaasoo qaarkoodna qalliina dhinaca madaxa loogu sameeyey halka kuwa kalena xangullada laga qalay nimco geyd waxay isbitaalka edna ee magaaladaasi hargeysa kula jirtaa ilmo yar oo qalin loogu sameeyey halkaasi walaal wax laydhaa nimcageedh waxa weeyaan madaxoo weynaanayay isagoo sanna jirina xanuunku bilaabay markaa xanuun ka keenay maxaa dhahdaa magaalada dilaa waxaa la qalay maxaa dhahdaa axadii intan la qalayna imka aad buu fiican yahay waxaan ka dareemay caafimaad fara badan oo maxaa dhahdaa xumad badan lahaan jiroo ka yaraatay madaxiioo soo fududaanaya biyihiioo ka yaraanayood arkaysidee aadba markaad saa u eegtid meeshoo gudatay wallaahi walaal ma garanayn isagoo maxaa dhada shan iyo labaatan cisho jiroo xanuunku bilaabay kadib markuu bilaabay dhakhtarkan geeya waxaa laiguuhi biyaa ku furtay biyo kufurashadii waxaa laiguuhi inay joogsadaan baa laga yaabaa ayaa xaafadda ku yar celiya oo ku yarhay mu istaag waayey madaxii oo dee wakaa ilaa xilligaa soo gaadhay hooyadani waxa ay noo sheegtay in ilmahan oo ku jira uurkeeda inay dareentay in carruurtan ay soo wajahayso xaalad caafimaad darro iina ay qabaan adigu markuu lix bilood jiraan dareema inu ilmaha caloosha ku jira caadihay markii dhakhtarka la xidhiidhin dhakhtarkii adigu wuxuu waa daba keen laakiin umuu sheegin inuu biyo ku jiraa markii foosha timina ilmihii wuu tegay halkan buu soo degi waayey markuu soo degi waayeyna dhakhtarka wuxuu qalin baa lagu samaynaya aduu markii qallinka uu sameeyey unbuu ii sheegay dhakhtarku yidhi ilmaha madaxa biyo kaga jira dee markiiba dhakhtarkan baa na soo xidhiidhay maalin markuu jiray maalin labaad jimcuu dhashay habeen jimcaad buu dhashay sabtidiina dhakhtarka baan keenay qallinkii baa loo sameeyey qallinka labaad madaxa la qalaya baa lee tumba laga dhaadhicinaya qallinka hore loo sameeyey muxuu dhabarka
janaay ibraahim waxa ay ka tagtay magaalada muqdisho markii wax looga qaban waaye cunugeeda oo la ildaran xanuunka isla madaxa carruurta kaga dhaca ee biyaha ay ka gelayaan kana weynaanayaan waxay isla v o e da uga warantay cudurka cunugeeda ay ku aragtay kadib markii lagala baxay afartanka cishee umusha umushii ayay ahayd markii umusha laga bixi kadib ayay biyo ku furmeen muqdishaan keenay dhabarka laga qalay waxba waa u qaban waaya haddana intaan usoo qaaday shalay la ii qalay hadda caafimaadkii caafimaadaan ka dareemayaa marka waxaan rajaynaa inuu ilaah ii ceymiye talaabo waxaa waaye marka umusha laga bixiyo madaxa saanka noqday muqdishaankeena waa lagu qalay waxbaa loogu qaban waaya isbitaalkana usoo qaaday xaaladiisa kombyutara la saaray biyay ku sheegeen isbitaalkana usoo qaaday wax yaroo qandhaahays ma iska caafimaad qabaa biyihii ad waxbaxaya u egyihin farduus maxamed abukar waxa ay ka mid tahay hooyooyinka walwalsan ee ilmahooda intu ay soo gaartay farduus walaaxada bakaar gobolka tagdha iminka aduu saddex afartii bilood waxyarbaa uga dhiman dabeedna isagoo yaroo labayo labaatan cisho jiro iga xanuunsaday kabacdi adigu ilaa laba bilood hor ku jiray baana ugu dareemay madaxiisa waxaa adigu se madaxa intan wajahadiiyo indhahan ka gartay inaanu madaxiisu caadi yahayn dhakhtar baan dhakhtarka cusbitaalka burcaan dhiga kabacdi xuseen rikoodh baan u geeyey kabacdi wuxuu yiri adnuu dhakhtar imanayaa gee oo la xidhiidh saasaan dabeedna dhakhtarka ku keeno iminka waa ilmaha caafimaadka qaba markii horena dee ilmo kolley wax ka maqan yihin buu ahaa oo xanuunsanaya marka hadda xaalad fiican buu iminka ku sugan yahay dhakhaatiirta ayaa ka deerinaya waxyeelada iinta caruurta laakiinse sidaasoy tahay qaarkood ayaa qaba inay jiraan waxyeello ka weyn taasi oo iyagu sababa mar walbaba dhimasho deg deg oo caruurta iyo hooyada ku yimaada doctor cabdi faarax taano oo ka tegay dalka denmark waxa uu booqday meelo ka mida soomaaliya oo ayse ka jirin xarumo daryeeloo caafimaad wuxuu ii sheegay in haweenka iyo caruurtuba ay ku le'daan halkaasi gaar ahaana hooyooyinku markay uurka leeyihiin ama ay ilmaha dhalayaan isuyaal ka waaweyn baa infactin haysta laakiin kuwa ayagaana daryeel dabcan waa u baahan yihiin waxaan rajaynaynaa insha allah degaanada iyo dowlad goboleedyada aan dhehe ama dowladda aan dhehe ama ummadda madaxda ah oo meelahaas joogtahay inay ku dadaalaan sidii wax loogu qaban lahaa in la reboor gareeyo oo la ogaado exactly wuxuu intay tiro leeyihiin culayska ay leedahayna muhiim weeyaan laakiin hadda madaxan caruurta madaxa weynaanaya oo kale meel kasta way jiraan oo caalamka hadda wadankan ama denmarkan ku noolahay kunkii cunugoo dhashaba hal ama labaa lagu arkaa dadka waaweyn sidoo kale way ku dhacaan soomaaliya oo kale meelaha aad arkaysa t b da iyo le kanaalka yacni biyaha maskaxdu ay marayaan unbaa xirmay si kastaba ha ahaatee dhibaatada haysata dhallaanka ayaa ah mid aad u sarraysa iyada oo wax ka qabashadeeda iyo kaalmooyinka caafimaad ay helayaan carruurtuna ay tahay mid aad u yar guud ahaana xubintaasi ee maanta aynu ku eegnay walwalka waalidiinta carruurtoodu ay soo wajahda dhibaatada eentae caafimaad darree soomaaliya ayaynu ku soo afmeeraynaa taxanihii inoo soo socday muddada afarta cisho ah inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonaana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo habeen wanaagsan mar kale bob francis baa deriga ugu sarreeyay madhabta katoliga oo hadal u jeediyey madaxda caalamka ee qaramada midoobey ku sugan ayaa ugu baaqay in layska kaashado wax ka qabashada isbeddelka cimilada fakhriga iyo sidoo kale qaxootiga ka soo cararaya colaadda maxamed cabdisandhooro stuudiyaha igu heliya ayaa inoo haya mahadsanid zahra baadariga ayaa isku xidhay in baadariga isku xidhaysi xun adeegsiga iyo burburinta deegaanka oo dhinacaya hanaanka dhibta badan ee dadka qaarkood ay dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba loo faquuqo isagoo ka hadlayna waxa uu yidhi
Un afán egoísta e ilimitado In effect, a selfish and boundless thirst for power and material prosperity leads natiijo ahaan sida anaaniyadda leh ee aan xuduudda lahayn ee awoodda iyo maalka loogu ooman yahay waxay keenaan si xun u adeegsiga khayraadka dabiiciga iyo in khayraadkaasi laga faquuqo kuwa nugul iyo kuwa baahan kuwa la faquuqay ayuu sheegay inay ka maqan yihiin xayndaabka horumarka dhaqaale isagoo sheegay in ama ay dadkaasi yihiin kuwa naafaa amaba aysan haysanin xog ku filan iyo khibrad farsamo khibraddaasi oo ay ku qaadan kari lahaayeen tallaabooyin siyaasadeed oo waxtar leh
La exclusión económica y social Economic and social exclusion is a complete denial de la fraternidad.
faquuqa dhaqaale iyo ka bulsho waa diidmo buuxda oo lagu sameeyey wadajirka bini'aadamka waana xadgudub weyn oo lagu sameeyey xuquuqda insaanka iyo deegaanka ayuu yidhi kadib khudbaddiisii golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu kulan la qaadan doonaa dadka diimaha kala duwan haysta kulankaas oo ka dhacaya halkii ay ka taagnaan jireen daarihii xarunta ganacsiga adduunka ee new york oo hadda loo asteeyey xuska dadkii ku dhintay weerarkii koob iyo tobankii sebteembar ee sanadkii laba kun iyo kowdii baaderig waxaa kaloo uu booqan doonaa dugsi hoose oo kaniisadda roman roman catholic raacsan dugsigaasi oo ku yaalla xaafadda bariga harlem ee magaalada new york waxaa dhigta dad u badan kuwa bulshada madow kasoo jeeda iyo kuwa dalalka latin america kasoo jeeda hisbanikska loo yaqaano
aad baad u mahadsantahay maxamed cabdisandheere ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington
fiidnimo wanaagsan ciid wanaagsan dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaynoo hayaa xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka magaalada moscow ee caasimadda dalka raashiya waxaa maalintii arbacadii oo ku beegnayd maalintii la istaagay buurta carafo waxaa laga furay masaajid cusub oo lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid a kuwa ugu weyn qaaradda yurub haddii aanu ahaynba ka ugu weyn masaajidkan ayaa toban sano la dhisayey waxaana xadhigga ka jaray madaxweynaha raashiya valadimir putin haddaba si aannu faahfaahin uga helno arrintan waxaa ka warramaya maxamuud carab oo ah suxufi madax bannaan oo aqoon u leh taariikhda iyo siyaasadda ruushka furitaanka masjidka ayaa kusoo beegmaysa ee munaasabadda ciid al adxa ee ay dadka muslimiintu ay aada u faraxsan yihiin oo ay ku tukadeen halkaa iyadoo ay kasoo qeyb galeen fur- furitaankaasi ee masjidka madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo madaxweynaha eh, turkiga rajeb tayib erdogan iyo hogaamiyaha ismaamulka falastiin ee maxamuud cabaas iyo marti sharaf kale Eh, masaajidkan ayaa waxaa inta badan eh, ku tukan doona dadyowga islaamka ah Eh, waxaana lagu qiyaasay inta ku tukanaysa toban kun oo qof waxaanay noqonayaan intii abid ugu badnayd ama masjidkii abid ugu weynaa ee laga dhiso ama laga hirgeliyo caasimada ruushka ee moscow ruushka gaar ahaan xilligii midowda sofiyeeti waxaa dhib badan la kulmi jiray dadka laga tirada badan yahay oo ay muslimiintu ku jiraan laakiin tallaabadan iminka ee masaajidka la furay ayaa u muuqata mid wax ka beddelaysa siyaasaddaasi Een, cadaadis ballaaran ayaa lagu hayay islaamka ee midoogii sofiyeeti haddii aynu soo qaadano iyada oo minaaradaha masaajidada aan la cadayn jirin ama aan loo sameyn jirin masaajidada xijaabkana laga xadidi jiray laakiin taa waxaa ka horreeyey eh, eh, nacaybka islaamka u dhexeeya iyo midowda sofiyeeti ee siddeetan iyo shan kun oo ciidamada eh, soviyedka oo ku dhintay afghanistan Eh, intaa kadib markii ay ku dhinteen waxa uu soviyetku eh, necbaasho u qaaday diinta islaamka iyo weliba dadyowga aaminsan waxaanu saaray cadaadis waxaana een, uu la galay dagaalo kala duduwan eh, eh, wadamada islaamka ee ka tirsanaa midoogii soviyeet sida eh, chechnya oo isagu dagaalkii ugu dambeeyey uu isagu ahaa ee islaamka ahaa ee lagula kaco eh, kolley tole way soo caqabado badan ba ay soo mareen laakiin maanta eh, ujeedada ugu ballaaran ee laga leeyahay ama maanta uu doonayo in uu ruushku uu u horseedo waxay tahay in uu abuuro xidhiir ka dhexeeya eh, ruushka iyo welibana eh, islaamka waxa uu kaloo doonayaa in uu soo jiito maadaama uu xulafo aanu haysan in uu samaysto xulafo eh, ku wajahan welibana carbaha eh, maadaama uu haysto iran iyo syria uu buruudka saarayo waxa uu doonayaa in uu focuska saaro ama uu diiradda saaro in uu samaysto xulafo carbeed oo ay ka mid tahay eh, eh, turkiga maadaama madaxweynihii turkigana uu taagan yahay
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre oo nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha islaamka halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington haatanna zaaraan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkona zaara mahadsanid maxamed iiraan oo ah dalka ay ka yimaadeen xujeedii ugu badnayd ee ku dhimatay shilkii isbuurashada ee xajka ka dhacay ee ay ku dhinteen toddobada boqol iyo toban iyo toddobada qof meel ku dhow maka ayaa waxa ay ka dalbanayeen sacuudigu inuu baaritaan ku sameeyo shilkaasi sidii u dhacay iyadoo dowladda iiraanna ay sheegtay inay ka caawinaysa dadkeeda ka badbaaday in ay kasoo daadgureeyaan halkii dhibto ay ka dhacday dibadbaxyo waaweyn ayaa jimcahan maanta guud ahaanba iiraan harqiyey dadka dibadbaxayana waxa ay dalbanayaan in sacuudigu uu meel u yeelo masiibadan aad iyo aad umaadsan tahay zahra intaasna waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii fiidnimo mar kale waxaanu leenahay ciid wanaagsan oo anigoo maxamed cabdi zahra cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.